ruuxan kale isaga markaa uu ka war isaga ka warinayaana ma cad qabla alistilaadi bacda alistilaad baynu la kulmaa la arkaa ama ma cadda in qabla alistilaad riwaayadani ahayd iyo inay bacda alistilaad ahayd ma cadda oo taasaa jirta ayaa maxaa imanaya kitaabkii mustakhrajka iyadoo markaa kii mukhtalidka ahaa uu ka wariyey nin qabla alikhtilaad uu ka wariyo oo la og yahay amase waxa weeyaan adigu qabla alikhtilaad adigu ka wariyey taasba oo waxa weeyaan sariix ahaan baa dee si loo cadaynaya ama nin la ogyahay qabla alikhtilaad un inuu la kulmo bacda alikhtilaad aanu la kulminba ee qabla alikhtilaad un wuxuu ka wariyey ayaa markaa meeshii uu isagii ka warinayaa taasna faa'iidadaas laga faa'iidaysanaya ah shaksiga mukhtalidka ahaa bal riwaayadiisu waqtigay ahayd oo iyadoo dee meesha ibham jiray ama aanay dee caddayn marka la eego kitaabka bukhaari ama muslim si ugu sugnaa ama riwaayadiisu ahayd ayaa riwaayadii mustakhrajka ay caddaanaysaa xadiidkan inuu qabla likhtilaad ahaa oo dee la caddeeyey inuu qabla ikhtilaad laga wariyo ama raawi qabla likhtilaad in wax ka wariyaba uu ka wariyo taas ay tahay markaa faa'iido kale uu soo kordhiyey kitaabkii mustakhrajka aw samaaci di tabliisin aw mukhtalidin amase mid isagu mukhtalida maqalkii caddayntii baa ku sugan oo ujeeddada waa axaadiistii laga maqlay qabla likhtilaad ba iyadoo xaggan kale aanay ku caddayn saxiixii ayaa kitaabkii mustakhrajka ay ku caddaanaysaa wey marka wuxuu yihi waxyaalaha xataa markaa kale lagama faa'iidaysta halkan aanay noo soo dhigan waxaba ka mid ah dee muxaalu bihigii iyo aduu muxaalu calayhigii oo la kala sooco matala muslim aad waxaa ugu badan xadiid markuu wariyo ayuu asaaniid dambe taxaya asaaniiddii dambe uu taxay marka dambe martigii ma soo wada celinaye dee kolkol baaba wuxuu odhanayaa mitlahu ama naxwahu mitlahuna waxaa loo dee lagu xambaaraya un alfaaddaa hore mid lamida inay tahay tadna wax u nadiira ama ku dhown inay tahay ayaa lagu xambaaraya laakiin dee kolkol waxyaalaha jira iska jiraysa mukhaalaf in badan baad arkaysaa aimada dee takhriijaad kale ama xataa xaafid xajar sharaxan fatxulbaari oo kale isagoo dee soo naqnaya riwaayo muslim saaqa isnaada walam yasuq laftaha ama mataha isnaadkeedu inuu soo kaxeeyey oo laftigeeda aanu sheegin laakiin kitaab dee khaarij alumuhaat baa ku sugan tahay laftigii isagii wuxuu leeyay isnaadkii buu sheegay markaasuu riwaayo hore ku ixaaleeyey laakiin laftigii ma sheegin oo kale markaa ayaaba dee saasi ku sugayd isagoo odhanaya haddaba marka waxa weeyaan xaalaadkiisaa badan oo markuu sanad sheegday intuu matnida sheego asaaniidii ka dambaysay kii horen uu ku exaalaynayo kaasa waxaa dhacaysa ninkii mustakhrajka lahaa inuu duru dariiqdaa kale aanu matnigeedii sheegin kamida uu markaa wariyo isagu kuga wariyo laftigiina uu dhammeeyo markaasaa waxaa kala caddaanayo kala soocmaya ee muxaalubihigii iyo muxaalu calayhigii kii isaga wax loo ixaalinayo kan kale wax lagu ixaalaynayo kii la ixaalinayo kan kale wax lagu ixaalaynayo ayaaba ku kala soocmayo mustakhrajka kala caddaynaya taasna waa faa'iido uu leeya waliba muslim aadna loogu sii baahayo fawaa'idi markaa badanna taasna way noqonaysa waxaa kaloo jirta kolkol waxyaala dee markaa kaa hore israacsanaayo asalkii dee mud idraaj jiray oo aan dee markaa la kala soocin in mustakhrajkii markaa labadii mawduuc ama labadii qaybood kala saaco idraajkiina caddeeyo markaa wuxu uhi wakullu ma markaa wax cillo dhammaanteed ama cilla la cileeyey fi saxiixi waa xadiisin xadiid oo fi saxiixi ku sugan lagu cileeyey salima waa nabadgelay minhu mustakhrajki isaga waa ka nabadgalay waxaa lagu cileeyey wakullu ma macnaha waa cillo dhammaanteed ama wax dhammaantii waxaasoo uu cilla la cileeyey xadiisin xadiid fi saxiixi ku sugan salima waa nabadgalay minhu mustakhrajku waa ka nabadgalay oo tanna waa maxay haddii dee cilaba ay ku sugnayd xadii axaadiidtaa saxiixa dhacdayba ah cilla ay ku sugnayd oo cilladaasi ama mid wax keenaysa ha noqoto ama mid aan waxyeel ha noqotay adigu wax lagu cileeyo uu jiro ninkan mustakhrajki wuxuu ku dadaalayaa dariiq inuu ku wariyo aanay cilladaasi ku sugnayn markaa oo dee wuxuu markaa warinayaa dariiq cilladaasi aanay ku sugnayn oo cilladaa kaba nabadgalo tana waa faa'iido ay mustakhrajaad ku leeyihinoo macnaha cillo dhammaanteed oo lagu cileeyey xadiidka saxiixa ku sugan markuu xadiidkaasi mustakrajii ku soo arooray ciladii kumay sugnayn oo waa ka nabadgalayba taas ka weeye wa kullu maa ucilla fi saxiixi macnaha wixii fi saxiixa ee xadiidin xadiidka lagu cileeyo fi saxiixi ku sugan salima uu nabadgalay oo mustakhrajkii minhu ka waxaa dee lagu cileeyo xadiidkaa saxiixa ku sugan tanna fawaa'idiisa ayay ka mid tahayba weeye khaatimatun deakhdi balankaa waa saxiixii buu intan labadan bayd noogu khatimaya waxyaalihii ku tacalluqsanaa maanta waan iska iska yar casharka mawduucan istikhraaska iska yar de waa kutubteeda inaan aragoo markaasaa tafsiirkiisuba iska hawl badan waxaad aragba kolle waa iska yar sucuubuu leeyahay khaatimatun waa khaatimo waxa weeyaan xadiidka bal markaa iyada uu ku khatimayo saxiixii oo iyadna ku tacalluqsanuun markaa kutubtaas aad xadiid ka naqlinayso waxaa lagaaga baahanyay inaad la timaado markaa wuxuu ihi sheekhu biakdi matnin min musanafin yajib cardun calaa aslin waciddatin yujib waman linaqlin fi lxadiidi sharada riwaayatan walow mujaaban gullida markaa wuxuu uhi yajibu waxaa waajibaya biakdi matnin matni qaadashadii daraadii min musanafin kitaab mu'alafa laga qaato cardun bandhig calaa aslin asl kitaabkaasi leeyahay bal wixii aad xadiidkan aada qaadatay aada u bandhigto si aada u hubsato riwaayadii dee kitaabka ku sugnayd inay tahay waciddatin wa cardun bandhig calaa ciddatin min alusuul waa ciddo usuul ka midoo usuul tacaduday loo bandhigana yudiba waa la suneeyey taasi sunno weeye watani waxa weeyaan iminka kutubtii haddaad kitaab kutubtaa ka mida doonaysa inaad xadiid kaba naqliso camalfal aad u naqlistaa ama ixtijaaj nusqo muctamado ah oo hagaag loo dabdiyey oo adigu markaa hagaag loo saxiix yeelo oo la ictimaadsanayo inaad u bandhigto ku hubsato markaa dabadeed aa xadiidkiisaa ku naqlistaa laazim noqonaysa sidee loo ogaado riwaayadiisa ninkii kitaabkan warinayay riwaayadiisi inay tahay waqtiyada hore dee kutubta far ku qornaydna ee kollay nusqooyin iskhilaafsanna la helaya maka danba waa la helayaaye taasna waxaa habboonba oo fiicnayd in bal si aad idminaan meesha uu dhaco iyo kalsooni dhowr nusqoo kala duwan oo dee la dabdiyey oo muqaabalo ama musaxaxo ah aada u bandhigto wixii aada naqlinaysay markaasa aad ku naqliso markaa mid keliya in loo bandhigaana waajib bay noqon ciddana waa sunna ayuu leeyahay marka waxa weeyaan adigu xadiidka aad naqlinaysay asal musaxaxa oo muctamada oo waxa weya taa ka soo naqliso weeye asal aada loo saxiix yeelo oo dee hagaag markaa lagu kalsoonyo muctamada inaad xadiidkii ka naqliso marka dee kitaab kutubtaa kamida aad xadiis ixtijaaj inaad uga qaadato ama camalfal aad doonayso taas weeye baykainta ugu sheego marka wuxu hi akdi mati mati qaadashadii daraaddeed min musanafin kitaab musanafa ama kitaabba laga qaato yajibu waxaa waajiba cardu bandhig calaa asrin asal loo bandhigo oo asal muctamada loo bandhigo ood ku hubsato waxna aada naqlinayso dee markaa inuu asalkan waafaqsan yahay wa ciddatin wa cardun calaa ciddatin min alusuul yudiba waa la suneeye taasi waajib maaha marka wuxu uhi sheekhu waman sharada sharadaa aliftu alilidlaaqa ninkii isagu shardiyey linaqli naqli daraaddii fi lxadiidi xadiidka figiisa adoo xadiid la naqlinayo u shardiyey riwaayatan riwaayo oo ninku markuu xadiid naqlinayo inuu waxa weeyaan riwaayo u leeyahay oo shaqadiisii ka wariyey ninka u shardiyey walow mujaazan walow kaana hada naql dee mujaazan biijaaza ijaaza baa noqdo mujaazana horta mintu way damisantahay majaazan maaha ijaaz dee majaazkii looma jeedaa xagga naxwad ee lagu yaqaano balaaqaya waxyaalo mujaaz baa loo jeedaayo welibana markaas mafcuul maayo waa master ahaano dee ajaaza masterkeediyo ismigeeda mafcuul siday ku wada yimaadaan master dee macruufka kutubu tasriifku macruufke macnaa w ijaazaba ha ahaado wax la ijaazeeyeyba ha ahaado ama dee ijaazaba ha noqoto naqligaasi sida uu ku sugnaadaybe qullida waa lagu gefnimo xukmiyey macnaa waxa weeye aimadi ama dee bacd almuxadisiin baa waxay shardiyeen in hadduu xadiid naqlinayo oo doonaysa inaad wariso xadiid ay xadiidinkaan in ay dee lagama maarmaanta xadiidkan riwaayo inuu leeyahay u leeyahay uu sheekadiisii ka maqlay un ama samaac ha noqoto ama qira'a xataa ijaazada ha kaga naqliye haddaba qolooyinka taa shardiyey waa lagu gefnimo xukmiye waa qowl qalada weeye ninkii wuxunba ay tahay inay nusqada nusqo muxaqaqa ay tahay xadiidkii markaa haddaad hubsato inuu nusqadan dee uu ku sugan yahay ood ixtijaaj u qaadato bal tafhiim dad aad fahamsiinsa aad u qaadato camalfal aad u qaadato riwaayaba asal ahaan iyo aanu lahaanee taasi iyadu way bannaan tahay ee waxa weeyaan qawlkaasi waa qowl qalada wey waman linaqlin fi lxadiidi ay waman sharada ninka shardiya linaqlin naqli daraadii fi lxadiidi xadiidka adigu la naqlinayo riwaayatan riwaayo uu shardiyey walow mujaazan walow kaana dalika naqlu mujaazan bian kaana ijaaza ijaazaba ha noqdo ama walow kaana mujaazan wax laysu ijaazeeyey waxaba ha noqdo ijaazaba arrintu ha ahaatee qullida waa lagu gefnimo xukmiyo ninkii siaa isagu yidhi oo waa kan xagga shaarixuna waxyaalaha ayuu dhowra ayuu soo naqlinayaa oo kollay dee qolooyin ijmaaciyataa ka duwan soo naqliyay ninkaas ijmaac mutaaro kusoo naqliyay laakiin ijmaaca way diideenba inay bannaantahay shaksigu haddaanu ijaazaba u lahayn kol haddii cardigaa horena uu la yimaado inuu xadiidkii naqliyo camalfal haw naqlinayo barin haw naqlinayo tacni markaa ixtijaaj ba haw naqlinaya taasba weeye bal markaa idinka ayaa wixii sharax iyo taa kuwa tacalluqsan eegan doonaa wallah subxana wa tacala aclam المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الحسن المرتضى في حجه ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من درق, من درق أخرى ينتمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم الحسن حسن كي أي حديث كان أمب هل كان مبحث كي سيهي الصحيح بان كصوب بحني وأنا كي نسوي ليه culimmada intoodii badnayd ama muxadisiinta intoodii badnayd xadiidka saddex bay ka dhigeen saxiix iyo xasan iyo daciif markaa kii labaad ayaa halkan nooga bilaabmayaan xagga luqadana maa tashtahiyiin nafsu watamiilu ilayhi ayaa la yidhaha waxay naftu adigu doonaysay u iilanaysaba istilaaxana bal waa kan dee tacbiirka ama tacriifyadii ay ku tacriifiyeen mid ka mid a markii uu ka doortay imaamku markaa wuxuu idhi almurtadaa macnaa qowlka laga raali yahay ee macnaa tacriif ahaan u raajixi fii xaddihi waa xadiidka xasanka tacriifkiisa qowlka laga raali yahay ama tacriifka dee tacaariifta dhowrkay ku tacriifiyeen markaa aan kaba dooranaya ee u raajaxsani annahu ma tasala inuu yahay weeye xadiidka xasankii maa xadiidkii itasala xidhiidhay oo uu xidhiidhay sanadkiisu u xidhiidhay binaqli cadlin shaksi caadila warintii iyo naqlintii uu ku xidhiidhay cadligaasoo qalla uu yaraaday dabduhu xifdigiisu uu yaraaday oo markaa cadli weeye sanadkuna waa xidhiidhsanya waxba kamay dhicin laakiin xifdigiisa ayaan dee xifdi aada u sarreeye ahayn oo aada u adagoo la siman xifdigii rijaala saxiixba walaa shadda aan shaadoobin oo isagu welibana xadiidkaasi aan ahayn mid shaadaay walaa yakuunu shaadan walaa cullila aan la cillayn oo walaysa mucallala weeye ku la cilleeyeyna aan ahayn kaas weeye oo halkan tacriifkii waxa weeyaan uu ka doortay tacaariiftii dhowrka ayday ku tacriifiyeen xadiidka xasanka ayuu inoo soo sheegay waana qowlka laga raaliyahay wuli oo dee waa ka marka la eego ugu taamsan tacriifyada ay ku tacriifiyeen marka saan aragnana shuruuddii aan saxiixa ku soo maray dee shuruuddii way wada taallaaba in yar midunbaa farqi u dhaxaynaya oo xadiidkii saxiixa shuruuddiisii ama markii aynu soo arkaynay waxaa ka mida itisaalu sanad halkanna waa kan sheegay shaksigan markaas dee warinayaana inuu shaksi cadliya yahayna halkaa horeba way ku sugnayd cadligana markaa horean waxa uuyey soo sheegnay waa cadluriwaaya cadlu shahaado maahe way ku sugan tahay waxaana loo shartaya xadiidkii saxiixa cadamu shuduud iyo cadamu cilla labadiiba way ku sugan yihin maxaa markaa uu yahay farqiga u dhaxeeya kaa horena xifdi taama ayaa la doonayey shaksigan inuu ku sifoobo rijaala saxiixa ama xadiidka saxiixa ah ruwaadiisa ka mida kanna waxa weeyaan horta waa inuu xifdi u xasilo laakiin xifdigii dee xifdi taama aanu ahayn oo xifdigiisa ayaa yar oo aan aada u sii badnayn oo aan idqaanka badan iyo xifdiga badan ee kaasi leeyahay ayaanu kalini lahayn oo inta yare udhaxaynaysaa un waa intaa waana tacriifkan nuqba kusoo aragnay iyo sharaxeedo markuu dee xadiidkii saxiixa soo tacriifiyey waxyaalihii uu ka hadlayee ku tacalluqsanaana uu ka hadlay wuxun buu ka cabiray fain khafa dabdu fahuwa saxiixu lidaati wax kaleba ma soo celina dabdigu hadduu yaraado fahuwa alxasanu lidaati xasan buu noqonayaa kanna waa tii un weeye oo waa kan ka cabiray in qalla dabdu marka xadiidka xasanka waana xasan lidaatiye kan baada adigu tacriifkiisu yahay ama xasan ligayrihi waa inoo sheegi doonaa saxiix ligayrina iyadana maanta ayaan arki doonaa haddii ala idhaah markaa wuxuu idhi almurtadaa qowlka laga raali yahay waa fii xaddihi fii xaddi lxasani weeye xadiidka xasankaa tacriifkiisa matasala annahu matasala inuu yahay weeye maa xadiidkii itasala uu xidhiidhay sanadkiisa alifta itasala maha litasniya waa liidlaaqa binaqli cadlin shaksi caadilo warintii ama ragaada ama dumar cadilkuna waa taynaa walhore soo ogaanay wuxuu yahay naqlintii uu ku xidhiidhay cadligaasoo qalla uu yaraaday dabduhu dabdigiisuu yaraaday ama dabdi sadri ha noqdo ama dabdi kitaaba ha noqdo laakiin dee maaha shaksi dee xifdi xumo lagu sifaynaya maaha oo wuxuu ka kor noqdaybaa dadkii markaa waxay la gooni noqdaan munkarka lagu tirinayay ama lagu sifaynaya dee suuqulxifdi iyo ama qaflo taas iyadaa salahaan maaha xifdi waa leeyahay xifdigiisii baan badnaynoo waxa weeye awqaadda qaarkeed dee in su-alxifdi waxyaala uga dhacaan ayaa meesha dhacaysa walow kaasi u qaalibkaa ee u badan bayaani ahaan haddii idnisaniya waxyaalata ama khada uga dhaca su-alxifd ama xifdigiisuna aada u sugnayn laakiin xifdigi dee uu kaba badan yahay ama ay siman yihin iyada baabkan unbuu noqon haddii dee xifdi xumidu ay noqoto mid laazimaysa tan ka qaaliba taasunbuu ka baxayaa baabkan qalla uu yaraaday dabdu walaa shadda aan shaadoobin oo macnaha dee walaysa shaadan weeye aan shaad ahayn shuduudkana waataynu soo marray waxa weye waanu inoo dambeeya haddii aan la idhaaho walaa cullila aan la cilayna ay walaysa mucallalan kula cileeye in aanayn cilladee qaadeexaa oo xadiidka sixadiisii wax yeelayso qoomaysa taasna aan lagu cilayn kaas baa xasan lagu magacaaba markaa wuxuu uhi sheekhu walyuratab ha la tartiibiyo oo isaga maraatiban waa dee adigu tasriifku waxa weeye waa dee lwasni maraatibo maraatibha loo tartiibiyo macnaa waxa weeyaan xadiidkii saxiixaaba si uu maraatib u lahaa ee uu kala yar xoog badnaa ayaa xadiidka xasankiina isagoo magacan xasannima ay ka wada dhaxayso ayuu haddana maraatib kala sarraysa yeelanayaa oo markaa maraatib buu leeyahay kala sarraysa walyuratab ha la tartiibiyo maraatiba maraatib ee calaa maraatibaha lagu tartiibiyo dee isna maraatib buu yeelanayaa isaga xadiidkan markaa xas saxiixa lagu magacaabay oo maraatibtiisa waxyaalaha ugu sarreeya waxaa ka mida dee asaaniidda bacd alculamaa ay tasxiixiyaanba axaadiista lagu wariyo sabas ibnu xakiim can abihi can jaddihi iyo camr ibnu shucayb can abihi can jaddihi iyo ibnu isxaaq can itayma abu isxaaq baa taale laakiin waa ibnu isxaaqan ibnu isxaaq can itaymi iyo waxyaalihii la midkaa ee bacd alculamaa ay tasxiixinayeen ee bacd alculamaa ay dee xadiidkoodaba haddii dee ruwaadda ka sokaysaana ay markaa dee siqaad ay tay ay tasxiixin jireen kuwaas baa ah maraatibta xadiidka xasankaa kuwa ugu sarreeya waana dee haddii la tasxiixina maraatibta saxiixa kuwa ugu hooseeya ayuu noqon marka waxaa haddana soo raacaya asaaniidda marka la eego dee ruwaadda qaarkood ee kuga sugan taxsiinkooda iyo tadciifkooda marka la eega axaadiistooda la yskuma khilaafay ee bacd alculamaana axaadiistooda ay taxsiiniyaan iyagoo dee raawigan rijaal alxasan kaba dhigaya kuwana xifdixid daraaddeed iyo waxyaalaha ay laba tadciifiyaan matalan sida xaaris ibnu cabdillaahi waa xaaris ulacwar ninkii loo yaqaano caalamka ahaa caas ibnu damre iyo xajaaj ibnu ardaat iyo qolooyin dee kalaamu ku yimi bacd alculamaana axaadiistooda ay daciifiyaan bacdigoodna ay taqwey xoogeeyaan waa caynkaasee taxsiinkoodii tadciifkooda la isku khilaafsayna martabada hoose ayay noqonaysaaba ee adugu bal markaa wuxuu yeelanayaa isaguna maraatibo dee walow markaa umuurihan kale ay ku siman yihiin oo cadamu shuduud iyo cadamu cillo iyo itisaalka iyo naqli cadli laakiin xifdigan haddana yaraaday dee inay isku heerun ma wada joogayaan ruwaaddii aad iyo aada u badnayd way ku kala tagsanaanaya haddana iyaguna xifdigan yar iyo balmaratibtiisa markaa taas baa waxaa ah maraatib buu yeelanayaa kala sarraysa laakiin dee tan kol haddii la wada xujaysanayo si inoo soo wado maraatibta faa'iidadeedu waa saynu saxiixa kusoo marro cinda tarjiixi wa tacaarud ayay markaa noqonaysaa faa'iidadeedu ama samaradeedu ay muuqanaysaa markaa wuxuu uhi sheekhu waalixtijaaja yejtabii alfuqahaa wa jullu ahli lcilmi walixtijaaja mafcuul soo taqadumay kaba dhigoon wاlاxtijaaji ay wayejtabii waxaa dooranaya alاxtijaaja xujaysi la xujaystay isaga xadiidkii xasankaa waxaa dooranaya alfuqahaau fuqahadii dee wuxuu u gaabiyeyna waxa weeyaan waa wasankeed alfuqahaau fuqahadii baa dooranaya iyagoon la kala qaadin iyo wajullu ahlilcilmi dadkii iyagoo ahlucilmiga mucdamkoodii intoodii badnayd qorooyinkii kale sida muxadisiinta oo kalena intoodii badnayd ayaa dooranaya macnaa xadiidkii xasanka ahaa marka la eega axkaam iyo umuurihii kale loo xujaysan jirayba dee axaadiisba sida saxiixa loo xujaysanayo ayaa isagana loo xujaysanayaa loogu camalfalayaa loona xujaysanaya marka inuu xujo yahay axkaam uu xujo ku yahay oo xagga markaa loo xujaysanayana waa fuqahada oo dhan qowlkood horta oo alfuqahaa qowlkood waa isaga taa marka la eega muxadisiinta mucdamkood iyo julligoodna qowlkood weeye adugu daa'ifooyin buu dee halkan wajull ahlicilmi ku ishaaraya muddadaasaa u badnayno markaas abu xaatim araazi iyo adigu abubakr ibnulcarabi kitaabkiisa caarida waa sharaxa tirmidi caaridat axmed laydhaah si uu ku yar ishaaro iyo iyagu markaa ishaaray ama inaan dee xasanka la xujaysanaynba oo qayb daciifun kaba dhigay laakiin mucdamu ahlilcilmi marka la eego iyo fuqahada gaar ahaan guud ahaanba waa iyaga in la xujo yahay ayaa qowlkoodu yahay oo axkaamtii iyo umuurihii kaleba loo xujaysanayo lagu camalfalayo marka xaggii dee la xujaysanayo xalaal iyo xaraam loo xujaysanayo dee wixii ka markaa taa aan ahayn na iyada min baabi awlaayay noqonba markaa taas weeye wاlاxtijaaja yjtabi alfuqahaa wajull ahli اlcilmi wey marka waxaana iskaba jirtaana dee culimada qaarkood oo khaasatan muxadisiina sida xaakim iyo ibnu xibaan iyo ibnu khusayme yaan horeba ugu soo sheegnay saxiixa iyo xasanka maba kala saaraan ee xadiidkii xasankaa qayb saxiixa ka miday ka dhigaan macnaa qasiim ugama dhigaane qismi bay uga yeelaan qayb isaga ka midown oo macnaa markii uu dee xaggan ixtijaajkan ama camalfalkii lagu camalfalayay uu kula sinmay ayuunbay raaciyeen iyagoo hadda garanaya inuu ka martabo hooseeyo taa aqoonsan xasanku ka martabo hooseeyo saxiixii ayay markan dee ay isku xaggan iskaga mid noqdeen ayuunbay israaciyaan oo aanay kala soocinbo ee kutubtoodan ay saxiixa ka cabireenba axaadiis badan saan soo sheegnay xasan martabadeeda ayaa ku sugan iyaguna waa kuwa saxiixa kaba cabiray walixtijaaja ay wayajtabi waxaa dooranaya alixtijaaja xujaysi la xujaysto alfuqahaau fuqahadiibaa dooranaya ayaa iyagu dooranaysa iyo wajullu ahlilcilmi fuqahadii waa guud ahaanba iyo ahlu cilmiga intoodii badnayd iyo mucdamkoodii taas wey markaa markuu inoo sheegay tacriifkii xadiid xasani lahaa waana xasan lidaati dee ka marka hore asal ahaan loo tacriifiyaa isaga weeye uu inoo sheegayna inuu xadiidka xasankii xujo yahay fi lxalaali waalxaraami wakayriha uu xujo ku yahay taas ayaa halkan wuxuu inoo sheegayaaba xadiidkaa xasan imaka aynu lagu magacaabee tacriifkaa leh haddii wax xoogeeye la helo inuu martabadii xasannimo saraba uga kacayo saxiix martabadii gaadhayo laakiin saxiixa uu martabadiisa gaadhay maha saxiix lidaatigii aynu tacriifkiisa hore soo marreen waa mid lagu magacaabayo saxiix ligayri oo macnaa sixadu kamay iman isaga dhexdiisa kamay soo bixine isxoogeyn iyo durug kulantay majmuucood ayay sixadu ka dhalatay kaas bay saxiix ligayrihi yidhaahaan waana xadiidkan xasankee aynu haynay imika oo wax durug kale uun loo helay kii uu sheegayaa wuxuu uhi sheekhu fain ataa hadduu yimaado xadiidkii xasanka ahaa min duruqin duruq uu ka yimaado ukhraa kale asaaniid kale xaggeed lagu wariyo yantami waa sida nusqadayda i taalla yantami waa kor noqonayaayo ila saxiixi ama sida nusqooyinka kala taalla yanmi waa dee isla mid waa ficil keliya oo dee waxa weeyaan labadiisa maada ay kala duwan yihin ama labadiisa wasan ay kala duwan yihin xagga macnaha waa bimacnaa yartafic we yantami waa u nisbo sheeganaya ama waa u kor noqonayaaba ila saxiixi saxiixi buu u kor noqonayaa saxiixuna saxiix lidaati baa marka la idlaaqa u ku dhici jiray maaha saxiix lidaati oo waa kan aydii tafsiiriyada ahayd la yimid si saxiixa kii loo jeeday loogu caddeeyo markaasuu yihi ay ligayri waa maaha saxiix guud ahaan oo saxiix lidaati maahe waa saxiix ligayrihi buu u kor noqonayaa taas weeye marka waxa weeye iyada halkan xadiidkii dee dariiq keliyaba ha ku sugnaadee haddii tacriifkaa hore ama shuruuddaa laga helo xasan baa lagu magacaabayey haddaba xadiidkii xasanka ahaa ayaa waxaynu aragnay duruq kale iyadoo lagu wariyey duruq baanu ka cabiro uu jamciyeyba duruq kalea lagu wariyey waa markaa duruqdaa kale way xoogeynaysaa xadiidkii oo markaa way adkaynaysaa dee musaabacadan ama shawaahiddan waa ku xoogoobayaaba kol hadduu xoogoobo taasna xasannimadii buu sare uga kacayaa saxiix martabadii buu gaadhayaa saxiixaasna waxaa lagu magacaabaya saxiix ligayrihi waa qaybtii labaad ee صaxiixa aduu markaa xagga duruqdana haddii dariiqan labaad ee uu ku yimi uu la siman ka sarreeyaba dariiqiisii hore oo uu ka heer sarreeyo maalan iyada taa waa dariiq keliya ayaa lagu kaaftoomaya markaa waxay noqonaysaa dariiqa keliya inuu saxiix kaba dhigo sida misaal uu markaan arki doono kaleba waxa weeye markaa haddii iyada laakiin duruqdani ay kaba martabo hooseyso ama laba siman tahay waxaa loo baahanaya tacadud laba iyo wax ka badan marka iyagii baa istaageersanaya iyagii baa isarkaynayao markaa waxay gaadhaysaa uun martabadaa wuxuu deeta u kacayaa saxiixni martabadii saxiixo saxiix ligayriha taasba weyn oo marka waxa weeyaan un dee imaka ninkani waa tan aan nili aragnay raawi xasan inuu dabdigiisu aanu badnayn ee dabdigiisu yaraaday dabdigan yarna dee waa wax su-ul xifdi kol awqaadda qaarkeed yaani laasimin ba ay ku imanayso oo markaa kolle cabsi baa jirta ninkan lagaba cabsanayo xadiidka inaanu sidiisii u xifdiynayna dabdigiisu maba badnee marka haddaba dariiq labaad ama dariiq saddexaad loo helo oo xadiidkii uu ku soo arooray nafsigan yar ee xaggan dabdigan yar kaga imanaya horta uu kabmaya wixii aan ka baqanaynee ahaa xadiidkii inaanu xifdiyinba dabdigiisan yar daraaddeedna wuu suulayaayo musaabacadan ayuu ku suulayaa saa daraaddeed baa markaa waxaan garanaynaa xadiidkii inuu hagaag u xifdiyey xadiidkiina markaa martabadan saxiix ligayrihi ayaaba ku magacaabayaaba ayaa lagu magacaabayaa uu tegayaaba oo markaa waxa weya taasba weyo kolleyna amhiladeeda dee waatii aynu kutubtii horeba aan ku soo aragno imakasta see xadiidkii dee lawlaa ana shuqa calaa ummatii la amartum bisiwakta walaa xadiidku صaxiixayn uyo xadiidka صaxiix lidaati ayay dariiqa bukhaari iyo muslim ee waxaa jirta dariiq markaa ay wariyeen markaa maxamed ibn cabdiraxmaan ibn calqama maxamed ibn calqama ee dariiqiisa ayaa waxa ah dee tirmidi baa ku wariyo isaguna nin xifdigiisu badan yahay maaha rijaal xasan ayuun buu yahayba markaa iyadoo dee dariiqa tirmidi oo xadiid xasana uu ku ahaa ayaa dee markii aan helay ama dee aynu xadiidkani kuba soo arooray bukhaari iyo muslimba iyadoo cabdiraxmaan alacraj sheikha markaa ina calqamo uu la wadaagtay xadiidkii abu salama oo si abu salamaba uu xadiidka abi hurayraba wariyey dariiqa tirmidi uu bukhaari iyo muslimba dariiqa acraj can abi hurayra uga wariyeen wixii xifdi ximo looga baqanaya ayaa meesha ka baxo ka baaxoogayo xadiidkii wuxuu noqdayba saxiix ligayrihi marka tirmidi un leega ama sida kale waa saxiix lidaati xadiidkan haddii dee aynu markaa laysu eego haddii gaar ahaan un tirmidi la eegayana xasan lidaati buu noqonayaa khaasatan dariiqa waxa weyan calqama adugu bal markaa waxa weeyaan xadiidkii haddii uu duruq kale ku yimaado haddii saas oo kale dariiq ka hersareeyay iyo mid keliyaaba lagu kaaftoomayaaye xadiidka xasannimo waa ka tegayaa saxiix ligayrihi buu noqonayaa wey marka waa saxiixa qaybtiisii labaad xasanka qaybtiisii labaad waa xasan likayrihina iminku inoo sheegaya fain ataa hadduu yimaado min duruqin duruq ukhraa kale yantami waa kor noqonayaayo ila صaxiixi صaxiixi buu u kor noqonayaa ay ligayri manaa ay ligayrina waa tafsiir aydani waxaana dee صaxiix haddii la yidhaho saxiix lidaati baaba loo qaadan lahaa markaa tiibuu kusii caddaynayaan saxiix lidaati ayna saxiix ligayriya kamaa yarqaa suu u kor noqonayo ila alxasani ilaa martabati اlxasani xasan martabadii uu u kor noqonayo alladii kii qad wusiman la calaameeyey ee lagu calaameeyey dacfan natculkhafid bay ku nasibsantahay bidacfin daciifnimo lagu calaameeyey lisuui lxifdi liajli suui lxifdi xifdi xumidii daraaddeed raawigiisa xaggii ka ahaatay taa daraaddeed loogu calaameeyey oo macnaa dee lagu sheegay ama la daciifiyey ee lisuu lxifdi loo daciifiyey aw irsaalin liajli irsaalin irsaal sanadkiisa ku sugan daraaddeed dacfi loogu calaameeyey aw tadliisin aw liajli tadliisin tadliis daraadii isna sanadkiisa iyo nin mudallisoo cancaneeyey mudallisoo kuba sugan oo canna ku wariyey taa daraaddeed dacfi looguba calaameeyey aw jahaalatin ama liajli jahaalatin weeye jahaalo iyo garasho la-aan raawigiisi dee majhuulba yahay ama majhuululxaalba iyo mastuurba yahay taa daraaddeed xadiidkii dacfi loogu calaameeyey si uu kor noqonayo idaa ra-w uu kor noqonayo idaa ra-w markay arkaan muxadisiintii majiia u yimaatinkiisa min jihatin jiha ukhraa kale uu ka yimid halkanna wuxuu inoogu tacriifinayaa xadiidkii xasan ligayrihi lagu magacaabayey marka xasan likayrina asalkiisa hore waa xadiidka daciife laakiin dacfigiisu aanu badnayn oo dacfigiisu dacfi aada u adag aanu ahayn kaas baa oo wax xoogeeye helay san imaka صaxiixa ligayri baan ku soo aragnay kaas baa horta xasan ligayri la yidhaah marka wuxuu inoo sheegaya halkan sheeku ama uu ku sheegay xadiidka haddii la daciifiyo loo daciifiyo su-ulxifdi macnaa wax kale looma daciifin sanadkii markaa dee sida kale waa dacfi kaloo ku yimi ma jireen raawigiisan baa raawi xifdigiisu xun yahay oo waa nin dee markaa sayulxifdiba ama xifdigiisu xun yahay markaa taas baa lagu daciifiyey markaa dariiq labaad ayaan helay ama dariiq sad labaad iyo mid saddexaad iyo xadiidkii uu kuba soo arooray dee wixii aan ka baqanaynay ah xadiidkan inaanu sooba qabanbaa duruqdan labaad ee uu xadiidku ku yimaa caddaynaysa in dee xadiidkii uu xifdiyo wixii waanu ka baqanaynay markaa uu suulaya tan buu adkabaysa marka xadiidkii isagoo daciif ba ahaa ayuu daciifnimadii sare u kacayaayo waa la taxsiininaya ama xasanimaa loo xukumaya oo xasan ligayri haddii xadiidka isna loo daciifiyeyba irsaal sanadkiisa kuba sugano waa mursal marka waxa weeyaan dee ta dariiq labaad buu xadiidkii kuba soo arooray oo waxa weeye dariiq labaad ama dee dariiq labaad wax ka badan baabu ku soo arooray taasna iyaduna maxaa dhacaysa xadiidkii markaa taa lagu daciifiyey inuu dacfinimadii saro xadiid xasana laakiin xasan ligayri waxaa iyaduna la mid ah hadduu raawi mudallisi uu ku sugan yahay cancaneeyana waan arki doonaa haddii a la yidhaha dee taasi xujo ma noqonayso oo lama xujaysanayo ee xadiidkaa la daciifiyey ee loo daciifiyey cancanatulmudallis kuba sugan haddii duruq kale loo helo xadiidkii kuba soo arooray markaa ama dee dariiq jiha dariiq kaleba uu ka yimaado iyadana dacfigani dacfi badan muu ahayn waa dacfi aan sidaa usii adkaynba markaa wuu adkaanayaa xadiidkii oo markaa duruqdan baa isxoogeynaysa oo isnaa xasan buu haddana tegaya waxaa la mid ah haddii loo daciifiyey jahaalo macnaa raawigiisii baaba ah raawi mastuura ama majhuululxaal oo xaalkiisa ama cadaaladiisii baatin ahaaneed aan la garanahaynba saa daraaddeed baa lagu daciifiyey dariiq kale ama dariiq kale wax ka badan buu xadiidkii ku soo arooray iyada taasna dacfigaa hore ayaan dacfi adag oo badan aan ahaynoo dacfigii waxa suulinayaba duruqdan tacadudee xadiidka uu ku yimi oo xadiidkii markaa wuxuu tegayaa xadiid xasana waxaana lagu magacaabayaa xasan ligayri kii kalena waa la xukun markaas oo kii kalena la xukun buu noqonayaa bal markaa taas buu idhi oo waa intaasoo macnaa waxa weeyaan xadiidka marka la daciifiyo kolna dee dacfigiisa ayaa badan oo waa kan arki doono kolna dacfiga ayaa dacfi badan aan ahayne waa dacfi iska fudud markaa dacfigiisu fudud yahay waaba marka matalan loo daciifiyo ama su-ulxifdi raawigiisa ku sugan ama irsaal waayo dee irsaalka waxaan arki doonaa ima badaninaya xadiidkii mursalkaa xujaysanayaanba ama tadliisba oo qolooyinka mursalka xujaystay kollay tadliiskana way iska xujaysanayaan oo dee tadliiskaaba ka sahlanaanaya ama waxaabay tadliisba ama jahaalo khaasatan waa jahaaladii markaa xaalka ee mastuurka umuura caynkaasa dacfigu dacfi sidaa usii ridan maaha aada usii adag maaha haddaba xadiidkii umuuraha loo daciifiyey haddii duruq tacaduday loo helo xadiidkii ama dariiq kaloo keliyo kaba yar xoog badankaas xadiidkii markaa martabadii daciifnimada sarwa kacaya ama dacfigii waa suulayaayo wuxuu ku suulayaa dariiqan labaad ama dariiqan labaad iyo ka saddexaad ee loo helay uu ku yimiyo markaa xadiidkii xasan buu noqonayaa waxaana markaa xasannimadaasna xasan ligayrihi baa lagu magacaabayaa xagga ixtijaajka waa isku midba weeye markaas waanay jirta dee aimadu inay in badan umuuraha markay duruq tacaduday u helaan iyadoo dacfi saasi jiray xadiidkii taa xasannimo ay ugu xukumaan intaa wey markaa wuxuu yidhi kamaa yarqaa oo markaa xadiidkaasi dee tashbiih si orow yaallaaye xadiidkaa imaka xasan lidaatiya duruq kale hadduu ka yimaado yantami ama yanmi ila saxiix waa ka yidhi wuxuu u kor noqonayaa ilaa martabati saxiix ay ligayrihi kamaa yarqaa si uu u kor noqonayo kale oo wuxuu isagii kaasi martaba saxiix buu gaadhayaa si uu u kor noqonayo ila alxasani ilaa darajati alxasani xasan darajadii uu u kor noqonayo alladii kii qad wusima la calaameeyey ee macnaa lagu calaameeyey dacfan ay bidacfin dacfi lagu calaameeyo macnaa dee waxaa la arkay ama waa la daciifiyey wey lisuulxifdi waa liajli suulxifdi xifdi xumidii daraaddeed u dacfi loogu calaameeyo macnaa raawigu waa nin saduuqa waa nin amiin ah ee laakiin xifdigiisa ayaan bad ah xun markaa haddii duruq kale uu ka yimaado dacfigii halkaa ka yimi waa suulaya waxaana la cadaanaysa un dee ninkani inuu xadiidkii xifdiyey markaa xadiidkan uu soo qabtay ayaa caddaanaysa mitaalkan wuxuu dhigtay dee horada waa mitaalan kutubtii hore ugu soo aragnay si markaa dee taysiirka oo kale xadiid tirmidi wariyo ana imra'ata min bani fasara tazawajat calaa naclayni faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam raditu min nafsiki wamaliki bni calayn anaa waa haweenay reer bani fasaare oo meherkaydiiba waxaa laba kabood ayaa lagu meheriyeyba rasuulkaa ku yidhi ma naftaadii iyo maalkaagii baa waxaad ka raalli noqotaybaa laba kabood uun haabay tidhi oo nikaaxii markaa uu fuliyey na waxay ku heshiiyeen iyadna ay waafaqsan tahay markaa xadiidka tirmidi uu xasan yeelayba waxaana ku sugan markaa sanadkiisa caasim ibnu cubaydillaahi la yidhaaho oo markaa loo daciifiyey suulxifdi ee waxaana tirmidi xadiidkan u saxiix yeelay isagoo duruq kaleba ku yimi oo isaaba ka cabiroo fil baabi can cumara wa abi hurayrata wacaisha abi xadrado adigu markii uu duruq kale ku yimi ayuu iska xasan yeelay usuul xifdi xifdi dabara xifdii daraaddi aw irsaalin irsaalka waxay ku tacalluqsadeen baal bay noogu iman doonta liajli irsaalinna taas horay ku wada cadfante irsaal daraaddii dacfi loogu calaameeyey aw tadliisin amase tadliis daraaddii liajli tadliisin markaa isna dacfi loogu calaameeyey oo markaa tadliis jira taasna imanka xadiid waakan ilaa xaafid xajira xataa nukadkiisa ay soo wada dhigtaan ayaa mihaalo tirmidi isna ay ka soo qaataan baa igu sugan bua xadiid tirmidi wariyey oo laftigiisna iyo ina xaqan cala lmuslimiina an yaktasiluu yowma aljumucati walyamasa axadhum min dibi ahlihi fain lam yajid falmaau lahu dib anaa waxaa shaksiga muslima muslimiinta dee xaq ku ayo wax laazima inay maalinta jumcaha maydhaan diibna ay marsadaanba diibka gurigiisa ama ehelkiisaba haddii aanu dib helina biyahanun baaba dib u noqonaya marka xadiidkana wuxuu ka wariyaa hushaym ibnu bashiir can yaziid ibni abi ziyaad can cabdiraxmaan ibni abi layla can ilbaraa ibni caasim waana xasan buri hushaymna waa nin mudilisa tadliis cancanidiisna way ku sugantahay hadda meelahan isagun bay ku daciifeen yaziid ibnu abi ziyaad ba waa nin daciifeen isagun bay mithaal ahaan laakiin kan usoo qaataan matigde laakiin shawaahid kaloo yeeshay oo shawaahid kaleo xadiid abi saciid alqudri iyo kayrkiiba oo saas buu deeta u xasan uga dhigay tirmidi oo tirmidi u taxsiiniyey adigu haddaba lisul xifdi aw irsaalin aw tadliis ama tadliis daraaddeed aw jahaalatin amase jahaalo daraaddeed oo raawigiisiba uu majhuululxaal ama maskuurba yahay umuuraha haddii loo daciifiyo haddaba suu u kor noqonayo idaa ra'ow markay arkaan muxadisiintii maji-a imaatinkiisa uu yimi xadiidkii oo uu soo arooray min jihatin jiha ukhraa kale oo jiha kale markuu arkay inuu ka soo arooray dacfigii waa suulayaa ila dacfi badan muu ahayn xadiidkina xasan buu noqonaya waana xasan ligayri xagga ixtijaajkana kii hore unbuu la mid yaha waa la xujaysanaya w markaa wuxuu uhi sheekhu radia allahu canh wamaa kana lifisqin aw yuraa mutahama يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي وما حديثك كان هو هذا ضعف ودن ضعفي سني لفسق فاسق نمو راوي سكسوغا أو أما سيرى لأركي راوي سي أما الله ملين يبدا يضل متهما كل قتم يسني إنه يهي بينبا أو راوي ورنا يهي متهم بالكذب يرقى وكر نقنا يا يوم can ilinkaari inkaarkii la inkiri lahaa ee lagu tiri laha munkar ama mid aan asal lahayn inuu yahay bitacadudi tirow ay duruqdiisu tirowdo oo duruq kala duwan uu ku yimaado bal rubbamaa la arkay yasiru inuu noqdo katratu duruq daraaddeed kaladii kii oo kale budiaay budia bihil baab baabka lagu bilaabo xasankaa khaasatan xasankan dambe xasan ligayri halkana horta waxa weeyaan dacfigu haddii iminka raawigu dacfi umuuraha horeynu soo marnay ka dhashay aanu ahayn ee uu yahay dacfi sababtiisu ay tahay fisqi raawigiisuba faasiq yahay ama raawigiisu yahay nin been lagu tuhmaysanayo taas iyada xadiidkiisu duruq tacaduday kuma kabmo waayo dacfigiiba aad u badan u adag weeye markaa dacfigaa sababtiisu ay tahay fisqi raawi ama tuhmo been lagu tuhmaysay oo waxyaalaha dee dacfigooda uu badan yahay iyada taa raawigiisaas dee waa raawi saduuqoo amiinimaba warin waa hore raawi saduuqoo amiinaa warinaye umuuro kale oo aan sidqiga raawi iyo ammaanadiisa taaban ahayn ayaaba dacfigu ka yimo midna su-ul xifditay shaksiga xaggiisa wax ka imanaya midna waxyaalo kale oo ama dee jahaalo raawigiya ama tadliisiya laakiin tani waa raawiga shaksiga cadaaladiisii wax khusaynaya aba dacfiu ka yimi waa raawigiiba aba faasiqa fisqigiina laguba yaqaanaa ama been lagu tumaysanaya iyada horta haddaa dariiqiisa uu tacadudayo taas xadiidkani ma kabayo taas iyada waa mid horta marka xadiidkani haddii duruq tacadudaba kula yimaado xasan ma noqonayo saa daraaddeed bay a'immadu axaadiidba dee duruq kala duwan lagu wariyey oo badan aanay haddana u taxsiinin iyadoo marka hore ay sheegaan ay kutubtooda ku sheegayaan duruqdan tacaduday quwa inay ka dhalanaysa iyo mutaabacaadka iyo shawaahidan badanoo intay is adkeeyaan ay markaa xadiidkii martabadii sare uu gaadhayo markii hore aan u gaadhsiisnayn masalan xadiidkan ah dee ninka ummadayda u xifdiya afartan xadiidba dee ama faqiih ayaa la soo saara ama waxyaala dee xadiidkaas oo kale duruq tacaduday oo badan baa lagu wariyey laakiin dariiq kastaaba dacfi noocan dambe aad kamuu nabadgelin saa daraaddeed bay culimmadu isu waafaqeen su imaam nawowiba markaa uu ku idhaaho dee muqadimada sharaxa arbiciin me muqadimada arbiciinka waa dee xadiid daciifa inuu yahay waayo duruqdu way badan tahay ruwaad ama saxaabo kala duwanna laga wari duruqduna maaha mid iyo laba iyo saddex iyo afar toonna maaha way ka badan tahay se dariiq kastaba waxaa ku sugan raawiye loo daciifiyey qaybtan dambe loo daciifiyey marka xadiidkani isma taageersanaya waa xadiidka daciifa unasalahaan oo ma kamayaba weeye waayo dee wixii kii kii kabayeyna isagiina w markaa ma gaadhsiisna heer wuxuu ku kabo markaa taasba weeyo haddaba dacfi horta halkagama yimaade m ma kabo laakiin sheekhu wuxuu sheegayaa imaka halkan duruqdu markay aada isagaba badnaato duruqdiisi ay tacadudo xadiidkii tirintii lagu tirin lahaa inaanu asalba lahayn ama uu mid munkara uu yahay ayaa adigu markaa uu ka kor noqonayaayo meesha duruqdan kala duwan oo xadiidkii ku soo arooray ayaa waxay caddaynaysaa in meesha horta wax soo arooray inay jiraan meeshan in asal horta ay leedahay unoo wax soo arooray ay jiraan yaan laba xujaysanin yaanay xasan martabadii gaadhin oo inkaarkii la inkiri lahaa ama lagu tirin lahaa wax aan asal lahayn inuu yahay ayuu markaa kaga kor noqonaya un tacadudkaa badan intaa weeye laakiin ma xasan noqon maayo xujada ma gelaya asal ahaan ee wuxuu kaga kor noqonayaa uun waa inkaarkii la inkiraa lagu tiri lahaa munkar ama waxaan asal lahayn ayuu tacadudkan kaga kor noqonaya intaa weeye horta shadri labada shadri ee midna beydka hore u dambeeyo midna shadri beydka kale uu u horeeyo oo wuxuu yidhi wamaa xadiidkii kaana uu ahaaday ismigii kaana iskama qadaroo dacfu dacfigiisu lifisqin fisqin raawigiisa ku sugan aw yuraa amase yudannu loo malaynayo raawihii raawigiisa muttahaman kula tuumaysto been lagu tuumaystay inuu yahay ama raawigiisuba yaan ma laba jirina dee la arkay inuu shaksi muttahama yahay yarqaa waa kor noqonayaayo canil inkaari inkaarkii la inkira lagu tirinaa waxaan asal lahayn ama munkara bitacadudi tacadudkan iyo majmuucu duruq buu kaga kor noqon markaa suyuudi baa wuxuu markaa yidhi bal rubbamaa la arkee yasiiru inuu noqdo kaladii kii oo kale budia lagu bilaabay baabka oo macna xasankii oo xasan likayri u gaadho halkana suyuudi waa ra'yi uu leeyahay markaa waxay tahay xadiidkii saasa haddii duruqdiisu ay tacadudo waa kan le dee dacfigii nihaayada gaadho in yar sare uga soo yar kacaya wuxuu markaa kaga baxayaa dee tirintii lagu tirinayay inaanu asal lahayn ama munkar ayuu kaga baxay marka xadiidkii saas ahaa duruqda badani waxaabay soo gaadhsiin kartaa kaa hore la daciifiye umuuraha hore loo daciifiyey martabadiisa markaa kaasna dee xujo muu ahayn saa nafteeda xujo kumuu ahayn ee majmuuca duruqa dambeu ku xujaha haddaba xadiidkii caynkaas ahaa ee dee heerkaaba soo gaadhay haddii dariiq kale loo helo haddana kasii siyaadsan oo dacfigiisu aanu badnayn laakiin oo dacfigiisu dacfi iska la qaadan kara uyo dacfi sahlanba yahay isna waa adkaynayaayo waxaa la arkaaba xasan likayri inuu soo gaadho kali lagu bilaabay baabka xasan lidaati waa kaa uma jeedee waa xasan likayri laakiin halkan dee waxa weeyaan shaakir oo kale iyada halkan ictiraad aada u wajiya oo xoog badan ayuu muujiyaa oo ah dee markaa waxyaalaha dee ruwad ama fisqi lagu sifeeye ama beenuun ay la gooni noqdeen dee kan kan kale ma adkayn karo waxa weeyaan kii isagu mutaabica ahana ma gaadhsiisna heer uu ku kabo kan kale laguba raacayo taasna waxay caddaynaysaa un xadiidkaa dad sidaasi la gooni noqdeen cid kaloo la wadaagsaday inaanu jirin xadiidkani inuu aada u daciifiya amaanu raad sidaasa asal sidaasaba lahaynba marka adigu wuxuu ku tiriyaa uun suyuudi qawlkiisa walkan ku digay kaas in martaba xasan uu soo gaadhi karo inay dee qowl khada'a tahay kutubtiisa qaarkoodna axaadiid caynkaasoo uu taxsiiniyaana wax toosan aanay ahayn waa suu isagu ku tiriya markaa shaakir waxaana waana dee adigu horta qaybtaa horunbaa kabantay qaybtanima ka mayso kol dii xataa ka labaad ee ku raacayna mid faasiqa iyo ka saddexaad ka afraad ka shanaad mid faasiqa ama mid muttahama dee wixii waa kan cid kaloo la warinaysaaba aanay jirin arrintii tuhmad weyn unbay sii biirinaysaa oo tuhmo lasii tuhmaysto oo markaa xadiidkii markii cid kale loo waaya dad sidaasun ay warinayaan waxaan inaanu raadba lahayn oo meesha ayuunbaabay tani sii adkaynaysaa wax faa'iidoo kale soo kordhinaysaa ma jirte tuhmadii unbaaba sii adkaanaysa ama daxfigunbaaba kusii badnaanaya marka xadiidkii dad saasuun ay iyaga isaga dambeeyeen cid kaloo la warinaysaana aanay jirin saas daraaddeed adugu ma gaadhayo heer xasannimo ma gaadhayo w wamaa kaana lfisqa yura mutahama yarqaa can ilinkaari bitacadudi bal rubama la arkay yasiiru inuu adaka ladii budiwa markuu sheekhu inoo horraysiye bal tacriifkii xasanka iyo qaybihiisiiba iyo xukunkiisa oo xagga ixtijaajkaa kii ka maye kii aan ka mahayn ayaa xadiidka xasankaa meelahan ka helaynu inoo sheegaya waayo waa tii aan saxiixiiba kusoo aragnay markuu qaybi dee inoo dhameeya waxyaalo ku tacalluqsanaa ayaa xadiidka saxiixa halkan ka qaadanayna ayuu inoo sheegay bukhaari iyo muslim iyo markadna xaafida caddeeyo kutubtiisna saxiixa lagu khaas yeelay mustakhrajaadkii umuurisidaas waa kii inoo sheegay imanka halkanna bal masaadirtii xadiidka xasanka ah iyo waxyaalo ku tacalluqsan masaadirtaas ayuu inoo sheegayaa marka wuxuu yidhi sheekhu walkutubu kutubtii alarbacu afarta ahayd waa abi daawud tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja kutubta afarta sumata sunan iyo sunan sumadu imanka bimacnaa woo weeye maha waxba tartiib ma faa'iidaynaysa dee wasankaana keenaya iyo kitaab sunanta idaaraqudnay imaamkaa daarulqudni loo nisbeeyey u sugnaatay daarulqudnina xaafid baqdaad ku taalla ayay ahaydba waana imaam dee xaafidkii waqtigiisa cali bni cumar ayaa min madinaati lxasan xadiidka xasankaa meelaha loo filayo ee ama si badan looga helayo ayay ka mid tahay madinaat waa jamcu madina madinana dee waxa weeyaan waa dee mafcila min adan mafcila min adani ka ahaatayoo waa meesha loo macnaa shayga in laga helayo loo malaynayo taas bay idhaano waa almakaan aladii yudanu wujuudu shay fiihi taas baa madino lagu magacaaba bacd culamaana halkan waxay soo naqliyaan madino bacda culamaa luqa ay kasoo naqliyaan siduu xaafidba nukadkiisa soo naqliyayo ma kale inay madina dee min alcilmiba ay tahay oo danna oo bimacnaa calimo ah waa iyada soo naqliyeen balde qur-aankay kuma sugnaatay iyadoo danigii bimacna alyaqiin loo isticmaalo haddii taa la yidhaahna waa meelaha lagu og yahay macnaa laga helaye macnaa xadiidkii xasankaa bay noqon adugu bal min madinaatilxasani weeye ujeeddada xadiidka xasanka wuxuu si badan ugu sugan yahayba kutubtaa sunanta ah iyo kitaabkaa isna daara qudniyo isaguna meelo badan oo markaa kitaabkiisa ka mida axaadiis uu ku wariyey magacaaba waa yidhaha waa xadiid xasan oo caddeeyay inuu xadiid xasana yahay sunantiisna waa madbuuca walkutubu kutubtii alarbacu afarta ahayd iyo sumata sunan iyo haddana sunanta iyo wasunanu sunanti oo lidaaraqudni daaraqudni u sugnaatay min madinaati alxasani xasanka madinaadkiisa ayay ka mid tahayba weeye markaa wuxuu ihi isagoo kitaabka abi daawuud wax ku tacalluqsan inoo sheegaya qaala abu daawuuda can kitaabihi dakartu maa saxa wamaa yushaabihi وما به وهن أقل وحيث لا فصالح قبل الصلاح جعله قال أبو داود أبو داود وحول سليمان بن الأشعث عن كتابي عن شأن كتابي كتاب كيس شأن كيس وكهد ليا وكتاب كيس وشأن كيس كهد ليا حال كيس عضينا يا وحانا ودي كبير هذا كان وحكو له الرسالة دي سورير مكا أدري أما وانا رسالة مطبوعة قوني ومطبعيسا وريب الضبعات كلا دوان مطبعيسا وي أو لهلو dakartu waan sheegay kitaabkaygan waxaan ku sheegay maa saxa wixii saxiix noqday xadiidkii saxiixa ayaan ku sheegay wamaa yushaabih wixii shabbahaya xadiidka sax yushaabihu weeye xadiidka saxiixa wixii shabbahayeyna waan ku sheegayoo dee xadiidkii xasankaabaa wataa lagu fasiraya isagaa shabbahayo waa kan ixtijaajkii camalkii kuba shabbahaye wamaa xadiidkii bihi ay fiihi isaga dhexdiisa wahnun dacfi uu ku sugnaa dee waana markaa dacfi weynba wey aad u daciifba ahaana aqul waan odhanayaa jasmada uu ficilka jasmiyeyna wasankaa ku kalifayna wax lagu jasmiyaa ma jirteen aqul macnaa aqulu fiihi weye waan sheegayaayo xadiidkan waa daciif oo waa saasaan odhanaya waan caddaynaya kama kama aamusayo waxaytula ay waxaytu laa adkuru fiihi shayan marka aanan waxba sheegin xadiidkii intan wariyo aan iskaba aamuseen sidaa ku dhaafana fa saalixun fahwa xadiidkaasi saalixun saalix weeye waa xadiidu saalixa taas buu yidhi waa cibaaradiisi way dhantay marka dee lafdigan saalixna waxaaba inoo dambaysa mar buu keeni doonaa walilqabuuli yudliquuna marka jayidan taas buu odhan doonaayo haabita saalixa almujawadayo saalixu waa xadiidka markaa xasanka ayaa xadiidkii saxiixaaba wax ka dhexeeya khaasatan haddii lagu fasiro saalixu lilixtijaaj ee xadiidkii ixtijaajka u soo banayey waa saxiixii aan ka soo baxnay iyo xasanka aan ku jirno oo markaa waxaabuu noqonaya xadiida saalixa ayuu yihi waxaa kaloo dee ixtimaalaysa inay ujeeddadiisu tahay fa saalixun oo saalixun lilictibaar macnaa ictibaar buu usuu badaayo marka waxay noqonaysaa macno taa ka ashmalsan oo dee iyagii xataa xadiidkii daciifka ee dacfigiisu aanu badnaynba isagina markaa cibaaradani inuu caam yeelo ama ay shamliso bal markaa a'imadana araadoodii waan arki doonaa ibnu salaxna qowlkiisu haddan noo soo horreysiinaya canabiyaadda markaa laqbadeedaan ku laamayno oo markaa waxa way isagaa sheegay un kitaabkiisa inuu ku sheegaya horta xadiidkii saxiixaa wixii ku dhawaayee shabbahayeyna waa ku sheegayaa xadiidka dacfi badani uu ku sugan yahay weeye dacfi badanna waa inuu caddaynayuu sheegay hadduu aamuso haddaba oo bacna xadiidkii buu wariyo waxba ma raacin xadiidkaasi saalix weeye laakiin way kala xoog badan yihin wa bacdu asaxu min bacdin taas buu yidhi markaa wuxuu yihi qaala abu daawuud abu daawuud wuxuu yidhi can kitaabihi can sha'ni kitaabihi weeye kitaabkiisa isagoo ka warramaya sha'nigii oo xaalkiisana caddaynaya dakartu waan sheegay oo kitaabkan dhexdiisa waxaan ku sheegay maa saxa wixii saxiix noqday axaadiida waan sheegay wamaa yushaabihi ay wamaa yushaabihu kaa saxiixa noqday wixii shabbahayee ku dhowaana waan sheegay wamaa xadiidkii bihi ay fiihi dhexdiisa wahnun dacfi uu ku sugnaa weyn oo aada u daciifaana aqul waan odhan oo macnaa dacfigaas baan caddaynayaa waan sheegayaa waxaysu meeloo laa ay laa adkuru fiihi shayan waxba aanan sheegayna intaan xadiidkii dhigta aan iska aamuso ha fa saalixun saalix weeye cibaaradiisii la wariyeyna tan weeye ibnu kaiir baa wuxuu soo naqliyaa baacidka inuu markaa ama dee sheekh mukhtasarkiisa ibnu salaa la wariyey macnaha sida riwaayaadka qaarkood fa xasanu riwaayadaas hadday sugnaato dee hadalkan markaa waxay ahaan laydba dee meeshan ay isku khilaafeen culimadu ama saalixnimadan ayaabay dee tafsiir cad ay noqon laydba laakiin waa shududun bay ku tiriyeen riwaayadaasoo waayo riwaayaadkii ay imadii badnayd soo naqliyeen dee risaaladiisina ay kuma sugnayd waxay in fa saalix inuu kaba cabire xasan aanu ka cabirin laakiin isma wuxuu ka cabiray un dee waa yurwa inuu buu ka cabiray dee bacd riwaayaat xaafidna markuu taa ibnu kasiir ka soo naqlinayay inuu fii nuska inay saasi ku sugan tahay yidhi ayuu nus ahaan buu uga soo naqliyay walo cibaaradaysu ay dee yurwa unba ahayd marka wuxuu ihi sheekhu fabnu salaaxi ina salaax jacala waa yeelay oo aliftu alidlaaqune ma xadiidkii lam yudacifu aanu daciifin waxa weeyaan abu daawuud walaa saxa aan saxiix noqonna cinda gayrih waa dad isaga kayrkii agtiisana aan mid saxiixa ku ahayn khaasatan dadka saxiixa iyo xasanka la sooca xasan waa luqadii rabiici ugu joogsaday waa mafcuulkii labaad ee jacaleen dee xasanan xasan buu ka yeelay ladayhi isaga agtiisa waa lada abi daawuud weeye abi daawuud agtiisa xasan buu ka yeelay oo macnaha wuxuu ka dhigay inuu cinda abi daawuud xadiidkaasi xasan ku yahay wixii aanu isagu daciifin cidna aanay tasxiixinba weye maca jawaazi anahu maca jawaazi anahu macnaa xadiidkaas uu abi daawuud kaba aamusay iminka uu leeyahay xasannimo loo xukumiyo inuu yahay banaanideed wahan ay dee duu wahanin duu wahanin dacfi miduu saaxiiba iyaday bannaanta oo ixtimaallo jiro xadiidkana xadiidka daciifaba inuu yahay oo isaga agtiisaba haddii dee saalixnimo lilictibaarba la yidhaah ku daciifayo taas ixtimaalkeedna jiraba taas buu ka yeelay oo fabnu salaaxi ina salaax jacala waa yeelayoo maa xadiidkii lam yudacifu aanu daciifin abu daawuud walaa saxa aan saxiix noqona cinda gayri min almuctamadiina muctamadiina xasan ay xasanan xasan buu ka dhigo waa xadiid xasan uu yahy ladayhi maa guud ahaane waa ladaa abi daawuud abi daawuud markaa aamuskiisi wuxuu keenayaaba inuu xadiidku ka aamusay xadiid la xujaystay oo xasana maca jawaazi ay maca ixtimaali ixtimaal ma iyadoo dee uu jiro ixtimaal ay ixtimaalaysa annahu xadiidkaasi wahanun markaa ay duu wahanin wey dacfi mid u saaxiibaba inuu yahay inuu daciif yahayba cinda abi daawuud taasba wey bal ictiraadyo ku yimi markaa ibnu salaxka ayaa inoo dambaysiin doonaa haddii ala idhaaho markaa waxa weeyaan meesha horta waa masalo dee kollay a'immadu laftigan saalixintooda badan ay kuma fasireen inay ujeedadiisu tahay saalix ixtijaaj taasna ay dhacdo dee had iyo goor kutubta aan ku arkayno iyadoo xadiis ay leeyihiinba abi daawuud baa ka aamusay kol haddii abi daawuud ka aamusayna agtiisa xasan buu ku yahayba ama waa la xujaysanayaaba bal waxaad arkaysaa kol kol iyadoo xaafid ibnu xajar kitaabkiisa fatxulbaari uu xadiis kuma daciifiyey inuu cayni ku qabsanayo uu leeyahay abi daawud waa ka aamuso markaa ma daciifin kara cibaaro sidaas abi daawud baa ka aamusa waana dee hadal markaa taxakum ama hadal markaa sawaabka ka dheero dee inuu saa taa ku bushiyaba waxaweyn taasaad arkaysaa ayma badanna dee ay saas yidhaahaanba waxaana iskaba jirta xabal imaam nawowi oo caddeeyey dee awqaadda qaarkeed aamuskan inaan la xujaysan karin haddana meelo kutubtiisa ka mida sida sharxulmuadab iyo ayuu aamuska abi daawud uu markaa yidhahaa dee abi daawud waa ka aamusa markaa agtiisa xasan buu ku yidhaha ma xadiis ixtijaaj usoo bada kolkol dee aanu markaa taas ba yidhaha iyadoo dhici karta kalam uu kuba sugan yahay bal markaa in yar un baan yar eegayna masalada waayo hore ayaan dee uga yar hadlay khaasatan waliba malaa qaybtii asilada ayaan masalada kaba yar hadalay markaasna waxaan wadaynaa ictiraadada iyo waxyaalaha kuba sugane horta waxaa jirta dee hadalkan abi daawud baa jiraan abi daawudna laftiga saalix haddii ixtijaaj laguma fasiro marka wuxuu keenayaa inuu xadiidkii xasan noqdo saxiixna noqdo dee saxiixnimada markaa umay xukmin oo sababtu kol haddii aan la hubin labadii laftina u kabaan labadoodiina saalixnimo ay ka dhaxayso wuxuuba yidhaha bal martabada hoose ee xasannimadeed dee wax markaa muxaqaqa noqon karta ha loo xukumoba saasay deeta bacdigood ugu tegeen baa xadiidkii abi daawud uu kaba aamusay xadiid la xujaysanayay inuu yahayo dee in badan ay taas ay laba yimaado ta aan leenahay xataa a'imada imaam nawowiya leh ayaabay taasi kaba dhacdayba waxaana jirta kollay dahabi inuu kitaabkiisa siyar aclaami nubalaa tarjamada uu kaga hadlo uu dahabi mee abi daawud uu ku leeya uu kaba hadlo masalada caddeeyana kollay dee inaanu axaadiista uu ka aamusay isku martabo ahaynba xaafid ibnu xajarna si aad u fiican oo dee kalaamkuna uu dheer yahay talkhiis fiican ama dee taxqiiq aada u suganna leh ayuu kitaabkiisa muqadimada ibnu salaax uu kaga hadla inu taam dee aan taamkaayn waxaan laga hayo oo markaa ayuu kaga hadlaa masalada marku marka haddaan waxoogaa yarun ka soo talkiisino horta waxa weeye uun aamuska abi daa-uud gaar ahaan horta xujo ma noqonayo uu xadiid kaba aamusay waayo axaadiista uu ka aamusayna xaafido dhowr qaybood buu ka dhigaa mid isagu bukhaari iyo muslimba ay wariyeenoo saxiixayn ku sugan iyo kuwa iyaguna yaani iyagu warinaya calaa shardi sixa ku sugan oo macnaa saxiix noqonaya mid xasan oo xasanka lidaatiya ah iyo mid isaga xasan oo laakiin ictidaad xasanku ah waa xasan ligayri labadan dambena waa xasan lidaati iyo kaa xasanku ah ictidaad aad bay kitaabkiisa ugu badan yihiin buu yidhaahaaba waxa weye iyo mid markaa raawi ama dee daciifba ah raawigiisna uu daciif yahay laakiin ninka warinaya in dacfigiisa laysku waafaqay oo laysku wada raacay aanu ahaynba ee dee bacdigood ay taqwiyeeyeen kaasna isna waa ka aamusaa xadiidkiis kitaabkiisana way kuba badan yihin markaa dee kol umuurahaasi hadday jiraanba horta iyadoo welibana abi daawuud laga soo naqliyey si imaam axmedba looga soo naqliyey xadiidka daciifkii inuu agtooda kaga xoog badan yahay qiyaaska ama ra'ya rijaal waxay ka cabiraan qiyaasba saa daraaddeed xadiidkii daciifka hadduu baabkii ku soo arooro wax caaridayaana aanu jirin wax kale daliil kalena aanu jirin ay qaataan ama dee xataa ixtijaajba ha u qaateenba suu dee mar damba bayd inoogu sheegi doonaba haddii alla yidhaaho iyaday taasi jirto umuuro caynkaasna uu kaba aamusay horta aamuskani gaar ahaan xujo ma noqonayo waayo waxaa jirta rag markaa ducafo ahaa sida dee ibnulahyaca iyo markaa waxa weeyaan ibnulahyaca iyo rag iyagu leh oo iskaba badan oo saalix mawla taw'amaya ay kaba mid yihiin inuu ixtijaaj daraaddii axaadiis uga wariyo isagoo abi daawud kaba aamusay waxaa kaloo jirta rag kuwaa kaba sii daciifsan sidee sulaymaan ibnu arqam iyo moxamed ibnu cabdiraxmaan ilbaylamaan iyo isxaaq ibnu abi farwa iyo ragga caynkaasana iyo markaa sadaqatu daqiiqa iyo ragga caynkaasana kitaabkii ay kuba sugan yihin iyo rag aada u daciifa ay yihiinba axaadiistoodina kitaabkii uu kuba wariyey taasi ay kuba sugan yihiinba marka iyadoo dee qolooyinkaasi ay kitaabkii ku sugan yihiin in badanna axaadiista uu ka aamuso aamuska uu aamuso abi daawud kal waxa weeye isagoo mar hore ka soo hadlay way noqotaa kal waxay dhacaysa dee ilow uu iloobay oo duhuulbaaba iskaba dhacaya kol waxaa dhacaysa ikhtilaafu riwaayaat oo riwaayadda kitaabka tirmid abu daawud soo naqliyey riwaayad kala duwan baa sida bukhaari soo naqliye ayaa axaadiisna way isla dheer yihiin barhkoodna waxaa ku sugan kalaam aan kuwa kale ku sugnayn oo taasi waxaabay kolkol ka dhalanaysaaba ikhtilaafu riwaayaat waxaa kaloona dhacaysa kolkol ninkan sanadka xadiidka ku sugan oo dacfigiisu dacfi macruufa uu yahay dacfigiisana la iskuma waafaqsan yahay mashhuurna bayn ahlicilmi dacfi ku ah wuduuxa daraaddeed su meelabana way kuba xambaaro idhaa wuxuu uga aamusay dee waa dacfigiisana aada u daahirkaa inay taas macruufnimada uu dacfi macruuf ku yoone wax qarsoon aan ahayn in uga aamusaana way dhacda kol hadduu asbaabaha uga aamusayo ruwaada kala duwan markaa dacafadiina ay kitaabkiisii ku sugantay axaadiidkii iyagoo weliba uu sun uu kuba wariyey amus abi daauud xujo la xujaystaa taas iyada ma jiraysa ama laguba raaca arrintu waxay noqonaysaa ninkii naaqidkaha dee macrifatan u lahaa inuu tatabuco oo markaa wixii kolba xukumkiisa uu gaadhsiisan yahay ama uu kuba xukumo waxaa intaa dheer axaad weliba kitaabkana ku badan axaadiis badan oo isnaanideeda inqidaac uu kuba sugan yahay waxaa kaloo kitaabka ku badan axaadiis badan oo rag mubhamaa ee asaaniidooda ibhaam uu ku sugan yahay waxaa kaloo kitaabka ku badan rag badan oo mudallisiinoo axaadiistii cancaneeyey dariiq kalena aanu jirin oo cancanadaasna ay kuba sugnaatay umuurahaasoo dhamina kitaabka way ku sugayn bal xadiidka raqamka saddexaad oo kale waana xadiis adigu ahaa idaa araada axadukum an yabuula falyartadi libawlin waxaa sanadkiisa kuba sugan abutayax oo inaan malaa xalina haynay yaziid ibnu xumayd idabaci ayaa muxuu yihi xadaanii shaykhun lama qadima ibnu cabaasin albasra kaana yuxadiu can abi muusa alashcari markaasaa matiga xadiidka yimid kalaamna abi daawud muu raacin ninkan mufhamkiina waa ku sugan yahay waaba ka raqamka saddexaad oo xadadanii sheekh buu ka cabiray ibnu cabaas markuu basray yimid abu muusa alashcari xadiidka caynkana ka warinaya wax kalaama oo abi daawud ka dhacay oo raacay ma jirto kuwo kalena way jiraan marka adigu waxa weeyaan aamuskan abi daa-uud ma aha un inuu xadiidkani xujo yahay laftigan saalixna haddii laguba fasiro wax taa ka acamsan oo saalix lictibaar iyada dee markaa waxay noqonaysaa la aamuskiisu gaar ahaan inaanu xujo markaa noqo ama axaadiis dee daciif uuna xataa kaba aamuso taas bay noqonaysaa yaan dacfigiisu badnaane haddaba adigu bal umuuraha saa ku sugan oo ruwaadaas dee waxa weeyaan dee ibnullahi yacaya saalix mawla tawamiya axaadiisoodna usuul baaba u wariyey kuwaad uga sii daciifsan sida sadaqata daqiiqa iyo cusmaan ibnu waaqid alcumari iyo baylamani iyo raggii lahaa ibnu abi farwo iyo kuwaasna sulaymaan ibnu arqam iyo kitaabkii bay ku sugan yihiin marka axaadiid asaaniidoodu inqidaacu ku sugan yahay ama ibhaam ku sugan yahay ama tadliis ku sugan yahayna kitaabkii way kuba badan yihiinba marka kol hadday taa tahay iyada sababku waxa weeye inaanay dee xujo ahaynun aamuskiisan aan taasna lagu t lagu raacahaynun oo aamuskan uu ka aamusay un xadiidkan loo qaadanahayn xasannimo inuu yahay waa talkhiiska masalada un laakiin waxaad jirtaa inuu imaamkii mundiri uu tatabucay kitaabku ama uu leeyahay kitaab mukhtasar ah oo dee isbaa markaa goonina u madbacaysan sida sharaxyada qaarkood khataabi macaalim sunan iyo markaa tahdiibka sunanta uu leeyahay ibnulqayim ibnulqayim tahdiibkiisuna dee isagu maaha kitaab mustaqila ee waa kitaabkan mundiri unbuu taabicu yahay isaga ayuu meelihii aanu ka hadlinba ayuu ka hadlayey iyo uu sii talkhiisinayey waxyaalana uu ku kordhinayo markaa isagu u yaala ama de waa kitaabkiisan buu sii tahdiib usii yahay